aad baad u mahadsan tahay walaalka mu'asasada alkataayib ayaa ballan qaaday in caawa ay baahin doonto muuqaallo taxano ah oo gaaraya ilaa shan xalqo kuwaasoo ciwaan looga dhigay geedigii guurguurte guul mise gebi dhacleen waa taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo halgankiina furka iyo taxadiyaadka lahaa ee ay mujaahidiintu u galeen ka hortagga gulufkaasi wuxuu soo bandhigayaa taxanahan sida mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allaah ay teed iyo gaashaanba ugu noqdeen daarta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada allaah wuxuu soo gudbinayaa sidoo kale taxanahan sida uu allah u jebiyey waxa lagu tilmaamay gulufkii ugu weynaa ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee ay iska kaashanayeen saliibiyiinta iyo murtadiinta diyaaradaha dagaalka iyo dabaabaadka gaashaamanna loo adeegsaday wuxuu indhahaaga ku qaboojinayaa taxanahan dagaaladii malaaximta ahaa ee ay galeen mujaahidiinta oo isugu jiray kuwa horay loo daawaday iyo kuwa markii ugu horreysay muuqaaladooda la daawan doono wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa taxanahan sida cadowga allah ugu jabay wejigii koowaad ee duulaankan iyo halkii uu ku dambeeyey wixii lagu sheegay wejigii labaad dhinaca kale taxanahan wuxuu soo gudbinayaa kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka mucaskaraadka mujaahidiinta culimada iclaamka waxgaradka dumarka iyo shucuubta muslimka ay ku lahaayeen ka hortagga xamladaas ayaa isagana ah mid ka muuqanaya taxanahan walaalka waxaa xalqada ugu horreysa la baahin doonaa caawa insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa in laga heli doono xogo badan oo aan la soo koobi karin haddii ay tahay macluumaadka dahsoon ee aan laga ogeyn duulaanka iyo xajmiga uu la ekaa makrigaasi iyo sida allah u jebiyey gulufkaasi murtadiintu ay soo qaadeen